bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiin faylaha ka dhowaada qodobada warkaan hamiin imaanku door koron ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegeystayaal xaaladda bugtaallo ku nool duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo dhibaatooyin shal gadiisan hawajahi booliiska hirshabeelle habandhiki anogle dhiki jidka magaalada beledweyne qaar kumida odayaasha dhaqanka oo ku hadalay ciidamada amisom xasuuqi injeysiti dad shacbi oo ku noolaya degmada deegaanka golweyne ee gobolka shabeellaha hoose shaqaalaha dowladda soomaaliya oo marlah kudul rogi muxdi mahdi guuleed iyo cabdi xaashi oo laku dalbaday intaa gudban liiska musharaxiinta aqalka sare ee gobollada waqooyi shakhsiyaad magaag al-shabaabka qaraabaday oo ganacsatada magaalada muqdisho baadka qaada jari iyo agaasimaha cusub oo lagu magacaabay hay-adda nabad sugidda gobolka banaadir akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal weli baan ku door korona dowladda qatar oo digniin la xiriirta garoonka maamulishay ee diyaaradaha kaabul undirti taalibaan iyo dowladda taalibaan oo baaqandirti dowladda turkiga hamiin fayle dhugunsadyaal weliba waa hamiinama arbaacowa taariikhdana weliba ay ka beegantaa tumii shanta bili sagaalaad sanadkii lamaada kun labaatii kowka intaasay weli bahana qodobadii warkaan hamiinama kudoor koronaya haddana ka dhowaada dhugunsadyaal warkii hamiinamo faahfaahsan hamiin fayla dhegaystayaal xaalad nololxumo oo dingliidata weliba laha ku waramaya inta ka jarta qaar kumida dadka bogtaale ee ku nool kamaamka kaheela duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dadka bogtaale ayaa weliba kashalkoona deegaanay shalgadaysan oo ku tirsan gobolada baay iyo bakool oo ku tirsan koonfur galbeed weliba codsadana in gargaar bini-aadanimo xelown lahaladeera baahadana mahay ahaa wal unu mayraday alaab iyo wahun guri wal una aangna intayna nasii guri naftiis walka saaradaana malee bacda ma dhar koob kooy hagaaya nahaay heed intiina na nooleyo fadaan
mayreraayisu dhibaato iyo wanal burbur iyo kashakashaqii adduunyo tabartiya iskugu jara mayreraayisu ilaahay mahadayaha may fadaanahe wari oo ilaahay bahanaygaado oo bismidaayo dalka oo
magahay jacfara lehe kaamka magaashay barakaalee lehe meha ku ganay argaan anti oonee un hadegni walyar raashin eheedna sidii waabijarti laakiin wal hadhow mahayna raashinkaan baahagna alaabtaan baahagna ba'daan baahagna heedo samafalka anti oonee may koodsadaan anti oonee nololanta may deganaa lamasana baahidaana may waahan ba'daan baahagna raashinkaan baahagna daawidaan baahagna wal kastiin baahagna isgoolka lambaahiy iyaalagabna isgoolkaan baahagna caafimaad iyo neew tawdhongaa baahagna ada
hargaan ha ku qahan fasaale baa degegna sedes lamasana iyo dhooraa degegna ba'a ma qabna raashin ma qabna biyo ma qabna daawo ma qabna walbadan aan baahagna hay-ada samafalka intii ana galan ubatoon baahan
weli warkii ayaa la dareertaan qaar kumida odayaasha dhaqanka ayaa weliba ku hadlana xasuuqii maabilooyinka ho bililaha dhaafay ciidamada amisom inkajaysideen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose odayaashaas iyo waliba farmiindirana ciidamada amisom inaa ku jawaabta baaksha oo keedan in dadkaas arantio meel ka sugda laakiin ha naloo dedejiyo waxaan ku dirayaa qolada nooga jirto xooahay inta una soom jarjartay isbitaal ku jirto meelaha qaarkood manaytra haddeer kuma jiri karin hal bil iyo wax la jiray ku jirtaa sida lay sheegay afartanbil iyo saddex maalmooday ku jirtaa una soomna jidadka anay kor iyo bari maraysaa madaxdeedina waa loo sheegay maquursiga masugaa noo maqan tahay waaba kale kasii la'na
oo ku nool gobolka shabeellaha hoose in ay laayeen ciidamo ka tirsan amison dadkii iyaga ahaana bil iyo ziyaada ay farinjeer ku jiraano iyagoo la jarjaray oo la dhibaateeyey hilibkoodii ou halkaas ku jiro ilaa haddana wax soo dabakaca iyo wax arrintooda ka taliyan aan la haynin
nimankii frinjeerka ku jiray dadkii soomaaliyadoo dhammaaday waxaa dilay ciidamada dalka jooga soomaa dishay waa qiratay waa u frinjeeray ugu jiraan waana soo dabakici diiday waxaan leennahay ha la soo daba kaco ha la soo daba kaco yaan dhibaatada la sii fogayn yaan la sii fogayn dhowr baaqaan ka suubinnay soomaaliya way isugu timid ummaddi casabadaahadoo dadkaasu ka dhasho way isugu yimideen waxaan leennahay amisom ha ka qabato wax arrintaasna haw soo joogsato inaan annagu u joogsanno yaanu ku kallifin
guddiga maamulka doorashada gobolada waqooyi ee somalilan weliba ku codsana ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare xigeenka xukuumadda dalka mahdi maxamed guuleed iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi intii gudbeen liiska musharaxiinta senatarada deegaanadaas qoraal kooban guddigu isku saxiixinayay guddoomiyaha guddigaas qadar xariir xuseen weliba markaas halka sheegay iyo olrow in heshiiskii tumi todobadii sebtembar ay iskareen hogaamiyaasha maamulada in iyo ha gudbiyaan liiska musharaxiintaas ee deegaanadaas hakujeeda laamaha ammaanka maamulka hirshabeelle weli bahbandhigkana anog la kaheli jidka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan anogaas weliba la sheegay intuu sahay anog sagiire siraad cumar xiis taliyaha saldhigga booliska galbeed ee beledweyne iyo la hadli warbaahinta uu soona farmiindiri aadi dhalli anogaas
haddaba sidaad arkaysaan canug hooyo asoo bac ku jiro ay meel ka soo qaaday ayaan halkan ku soo bandhignay haddii la helo qofkii qof nool inta soo qaado waddo soo dhigo isaga tago waxay la mid tahay qofkaas qofkii dili oo nafta ka qaaday ka mid tahay ay la mid tahay waxaan ugu degaynaa inaysan dhicin waxaan waa wax dhacay waa wax soo dhici jiri hadday imaadaan inaad xanaanaysata adoo jirkaad alla ka sogo inaad xanaanaysata baan horta aan inaad samaysid isku day haddaad yeeli waayse inaad la soo xiriirisid macnaha laamaha amniga ood keentidaad leeda haddana ayagaa xarun geynaya laakiin intaad soo qaaddo oo did soo dhigto oo lagugu helo to berito waa dembi qof gacanku dhiiglaha tahay taas kow waa ugu degayaa dadka waxaas amaba dumarka waxaa samaynaya waxyaaba badan haddaan ognahay oon dabagal aan ku nahay ayaa jiro oo kan hadda aan hadal lahayna aan ka mid ahayno laakiin xaafadda ku jiro ayagana maalmaha maalinta ka mid ah inaan soo bandhigna ayagana aan rajaynayn hadduu ilah yihahdo waxaan rabnaa marka dadkaas amaba haysto dadka noocaas ah waa ajar bay helayeen intaasay dhibaato ku soo mareen ama caafimaad ha noqoto ama korintiis ha noqoto nooc kastoy tahayba berito qofkii shalay bannaanka dhigay inuu ku qabsado ama qof kale inta uu hawo ka gasho qofkaan maba dhalin shalay bogodaa kasoo qaadee annaga aan bal aan ku qabsanno siday u dhicin kow lambar kow markaad hesho waa inaad issoo diiwaangeliso xarumaha amniga laamaha amniga meesha kugu dhow dowladda inaad issoo diiwaangeliso ciddaan hore u samaynana maxaan leenahay hadda waddada way kuu furan tahay iska soo diiwaangeli
wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ee weliba kulankii toddobaadla haaya la waaladay agaasimo waaxeedyada wasaaradda welibana markaas faray dardargelinta howlaha shaqe ee dowladda weliba markaas faray shaqaalaha rayidka intii ku fogaadan qalalaasaha dalka soomaaliya waana fiiryan danta guud ee qaranka saasnimada wasiirka weliba faray shaqaalaha dowladda intii qaadan talaalka covid nneteen oo la dahafuri labaatan iyo kowdii agoosta ee sanadku cabdiwahaab ugaas khaliif wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowladda weliba kuwarbiya safarkii masar usakaseeda uun qeybgali shirheer wasiiro oo jaamacadda carabti qabatay shirkaas oo dareeray shantii ilaa tobantii sebtembar waliba markaas kuwarbiyey safarka kiisha iyo ujeedada iyo guulihii haalanagadi gabagabadii wasiirka waliba mahadnaqay safaaradda jamhuuriyadda federaalka ee masar iyo guddigii farsamo ee ku qeyb qaaday shirkaas maxkamadda ciidamada qalabkooduda ee soomaaliya weliba xukun kiriday dad markaas ka ganacsada jaray ama baad ku qaada jaray dad ganacsato eh weliba markaas iska dhiki jiraan dad ku dirsan dagaalamayaasha al-shabaab maxamed cali cabdi isxaaq iyo axmed yaasiin xaaji gaabow weliba lanhaysiday in dadka baada ku qaada jireen magaaga al-shabaab iyo afduur dhowr qofood onjaysideen oo madax furushi ka qaadeen maxamed cabdi isxaaq iyo axmed yaasiin xaaji gaabow weliba isticmaali jirana samkaarka somned weliba markaas ganacsada ku qaadi jirana beesa iyo saasilimada weliba injeysada jiran afduub intii ku guda jiran howlagaas weliba afduudana bilaan soomaaliyeed weliba markaas qaadi jirana beesan dhexayta kun ilaa laba kun oo dollarka mareykanka sidoo kale eedeysanyaashun weliba qaad weliba markaas magaaga al-shabaab ka qaadi jirana ee saasaato weliba la sheegay in dadka kabalmi jiran masaajida xaafadaha oo duleedka magaalada iyo suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho dhowr fadhi kureed maxkamadda iyo weliba geeka hasaartay go-aankii kama dambeyska haye cali cabdi isxaaq iyo ya axmed yaasiin xaaji gaabo weliba laku xukumay tuma iyo shan san oo xabsi ciidan agaasimaha kumeer gaarka hay-adda nisa ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble dhowaan magacaabi sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe iyo weliba taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir magacaabay gaashaanle muxidiin maxamed jimcaale warbak weliba sidoo kale qoraalkaas weliba laka baahiyey dowla warbaahinta dowladda welibana laka eray warqada bashiir goobe ha kubatisadon danta shaqada qaranka daraadee weliba laku bilaaw geek oo taariikhdeeta tumiyo shanta bili sagaalaad magacaabay sarkaal gaashaanle muxidiin axmed jaamac muxdiin maxamed jaamac intii sanagada taliyaha hay-adda nabad sugidda gobolka banaadir weliba sidoo kale la faray dhammaan agaasimayaasha hay-adda ee gobolka banaadir intii oo ku qeyb qaadan waajibaadka islamarkaana la shaqeeyaan muxidiin xilka agaasimaha gobolka banaadir iyo weliba xilka agaasimaha gobolka weliba horeyn hay yaasiin cabdilaahi maxamuud balse madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya warqadha kubati yayaasiin weliba lanka magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka federaalka hay-adda nabad sugidda hadda weliba la tilama agaasima oo shal magacaabeen ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo welibana shalayn bashiir goobe iyo yaasiin farey meelo warkaasi dhugun sidiyaalsin kokoyahay hamiinimaadan weliba idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka qadar iyo weliba talaadadii kadigday qadar iyo weliba dowladda qatar iyo weliba talaadadii kadigday intiian qaadada doogno mas-uuliyadda maamulka garoonka diyaaradaha kaabuul haddii heshiiska markaas anku ankajar niyada qusayta arrintaas oo kajarta taalibaan qatar iyo weliba markaas ta muhiimad gaari heshiis konkureed markii dalweynaha afghanistan uusa ka bahi mareykanka weliba markaas qatar laku codsa in heshiis iyo lagala tan iyo markii ciidamada mareykankii oo kufaaro jian qatar iyo weliba diyaaraddii inkoreyta dowladdaas yeelata dhowr maryaseetay kaabuul weliba markaas meeljeetay gargaar bini-aadanimo iyo wakiilo ku darar dooxa iyo shaqaale ajaaniba oo meelaska qaadi sidoo kale diyaarad yeelata bakistan international airline iyo weliba isniintii seetay kaabuul weliba meelaha qaaday ee rakaab inskajar ajaaniib iyo dad muwaadiniin dhaladi waliba meelaha ku waramahaya in dadka heqaadii shirkadaas iyo deereen ilaa toddobaatan qofood oo afghanistan ka jarta shirkadda diyaaradda afghanistan iyo weliba keliya sameysa duulimaadka gudaha ilaa hadda markii taalibaan dalka lagu wareegtay ma sameynay shirkadaas duulimaad caalamiya oo wadamada kale ah afhayeen haddali taalibaan oo laka magacaabo suhayl shahaam iyo weliba markaas uusan ka baaqay dowladda turkiga in yee markaas xiriir fayli la sameyta afghanistan dowladda cusub ee mulla mulla xasan aqunda weliba markaas eefadaayta in xiriir fayli la sameyta dowladda turkiga oo saaxiib dhow lahaada jartay afghanistan shahaam iyo weliba markaas sheega in afghanistan yeefadaayta iyo koranqaad iskaashiga kula dhexeeya turkiga dhini walba oo shalgadiisan weliba intaasay ka daray in gudaha afghanistan rogaan injineeri shaqaale ah oo kukoy turkiga weliba uuse tilmaamay intii ahayn howlo muhiime afhayeen hadali taalibaan oo waraysi sii warbaahin laka magacaabo heber com iyo weliba markaas eray welibauna fadaan intiinu xoojina xiriirka turkiga nulena mustaqbalka dhow xiriirkaas oo kuqutama walbarasho caafimaad iyo dhaqaalaha lamaadi dhina weliba saaslimada la weydiiyey su-aal ku saabsanaay tii arrimaha siyaasadda dibadda ee madaxweyne rajab dayib ordogan weliba uus eray dal kasta usi xaqinle arrimo shay dibadda una markaas mafara geliyaana laakiin weliba codsadaana in xiriir fayle la samayna dalkaas waana noo ogolaaday madaxweynaha talada hay shihaam iyo weliba uuse tilmaamay in dowladda cusub ee afghanistan muhiim gaaraya siyaasa in xiriir iyo la samayta dalka turkiga oo isu hogaamiyo rajab warkii dhugunsadayaal isin kula dareertan raadiyo baydhaban taninkeegintan u kulmaan war kunkan lamada ammaano allah